tahay oo isugu jiray howlgal iyo kormeer oo isugu jiray oo inta badan madaxda sare ee gobolka banaadir oo dhan ay kormeerka ku jireen waxyaabaha la kormeerayay waxaa kamid ahaa qaabka ay ciidamadu ay sakboontiyada uga howlgalaayaan qaabka ciidamadu xaadir ay u yihiin shaqadooda inay qabtaan waxaana hogaaminaya kusimaha guddoomiyaha gobolka ayaa hogaaminaya kormeerka howlgalaya dhinac socday oo ciidamadu ay ku baarayeen xaafado marka guulo muhiima ayaa jira waad ogeyden xalayo lasoo qabtay nin shabaab oo hodan raadinayay oo madaxiisa lacag u dul saareed oo xataa madax la ihaahdo maalmo waxyaalahaas oo dhanna waxaa weeye taniyo markii ciidanka gobolka banaadir lagu wareejisheeyay shaqooyinkaani qabsoomayaan waanu mahad celinaynaa ciidamada iyo shacabka intaba sida qiimaha iyo sharafka badan ayna ula shaqeeyeen annagana way naga go-an tahay inaan wixii aan qaban karno oo qarankeena aynu qabanno cadowgaas ummadda soomaaliyeed ee u taagan naafaynta shacabka iyo dhibaataynta shacabka inaynu ka qabanno oo inuu cilab jirnana waa shaqadeena insha allah waana qabayna ad ilahay waa yahay howlgalka iyo kormeerka maamulka gobolku ay xala sameeyeen iyo ma isqusaysay ee howlgalka lagu soo qabtay sarkaalkan xasan fanax lagu magacaabo
laba howlgal bay ahaayeen labadaba waynu la soconnay sargaalkan ninkan shabaabka ah ee xasan fanax la yidhaahdo degmada kaxda ayaa laga soo qabtay kusumihin wuxuu kormeerayay suuqa xoolaha iyo warshadaha inta badan iyo jidka wadnaha iyo meelahaas oo dhan ayuu kormeerayay howlgalladan waxay ka socdeen degmooyinka howlwadaag iyo hodan iyo wardiigley iyana howlgal amni baa ka socday dhammaantoodna waxa weeye xaqiijinta xaqiijinta amniga in amniga lagu xaqiijiyo in ciidamadu qaabkay u shaqaynayaan oo ay shacabka ula dhaqmayaan la ogaado dhammaantoodna guulay kusoo dhammaaday
waa tahay howlgalkan kale oo laga sameeyey ee xaafadaha suuqa xoolaha iyo meelahaas bal isna maxaa lagu baacsanaya maxaase lasoo qabtay
howlgaladu howlgaladii waxay ahaayeen casiyan xaafadaha lagu baarayay wixii lasoo qabtana waa la baarayaa markii la kadib oo caddaynta loo helo ayuunbaa un lasoo bandhigayaa laakiin waa tuhun baaritaan bay ku jiraan insha allah baaritaankaas kadib ayuunbaan
qabashada xasan fanax ma waxay ahayd isagoo guri iska jooga in gacanta lagu soo dhigo mase isagoo hubaysan iyo dagaalo iyo waxbaa dhacay
maya maya gacantaa laga soo qabta gacantaa laga soo qabtay waana lagu guulaystay insha allahuna inta dhimanna sidaasaan gacanta uga soo qabayna ajilay lala shaqeeya shacabka ciidanku shacabka ha u turaan shacabkuna ciidanka ha garab siiyaan ha la shaqeeyaan cadowga ha ha u sheegaan meesha uu joogo biidnillaahi ilkariim guulay ku dhammaanaysaa waa laga adkaanayaa ugus waa laga adkaanayaa arhalaawayaasha waa laga adkaanayaa kuwa ummadda dhibaateeyo maantalayska ah shabaabna waxaan leeyahay waqtigiin dhammaan dhallinyaradii waa caqliyeysteen shabaabka ahayd waxay yidhahdeen annagu maxaan u dhimanaynaa maxaan annagu habeen iyo maalin inta miino nagula xidho anu qarqarxaynaa aawo odayaashii halkaasay maraysaa odayaashiiba marka hadda hawsha bilaabay oo in iyagu isqarxiyaan ay bilaabeen marka waxaan leenahay dhallinyaradu way caqliyeysteen inay isqarxiyaanna waa diideen odayaasha waayo markoodii ayagana iyagoon qarxin baan sida haddaad arkeedii meel dhaweed iyagoo inay qarxaan raba ayuun baan gacanta kasoo qabanaynay waana kasoo qabaynaa insha allah jira waa maasanta afayeen